بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii usuul iimaan ahaa oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanaynaa sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibraahim al sheekh weli waxaan ku jirnay baabkii sideedaad baabu taxriidihi sala allahu alayh wasalam calaa lusuumi sunnati والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك baabkii ku saabsanaa tirtirsiintii rasuulka sal alla alay salama uu dadka ku tirtirsiiyey inay sunnadiisii ku dhagaan oy laasimaan iyo jeclaysiin uu arrintaa jeclaysiiyey iyo jeclaysiin uu jeclaysiiyey inay bidcooyinka ka fogaadaan iyo kala tagga iyo iskhilaafka iyo kadigid uu ka digay xadiidkii waxaan soo gaarnay kow iyo sagaashanaad وعn abi hurayrata radي allahu canhu marfuucan abu hureyra waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee isagoo xadiidkuna uu marfuuc yahay oo rasuulka sal ly slm laga warinaayo badaأa alislaamu gariiba wasayacuudu kama badaأa gariiba fatuuba lilgurabaa rawaahu muslim islaamkii wuxuu bilowday isagoo gariib ah oo dadkiisu yar yahay wuuna soo noqon doonaa siduu u bilowday isagoo gariibah oo gariibnimadii way soo noqon doontaa fa tuuba lilgurabaa geed jannaad geed jannaad ayaa u sugnaaday geed jannaad ayaa u sugnaaday dadka gurabada ah muslim baa wariyay xadiidka sheekha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay ka hadalka laga hadlaayo dadka gurabada ah ee gurbada dareemaya waa kalaam meelo badan kula aadaya buu leeyahay oo aad u noocyo badan sababtuna waa maxay annagu marnaba ka marnaan mayno casri kastoo la joogo in la helo koox gurabo ah xataa wakhtigii taabiciinta taabiciintii saxaabada soo gaaray wakhtigoodii gurbadaasi waa ay jirtay taa iskaba dhaafe waxay jirtay gurbadu wakhtigii saxaabada qaybihiisii dambe xoogaa gurbaa la dareemay wakhtigii taabiciintana gurbadii way sii badatay zamanadan dambeeyana waaba soo muuqatayba gurbadii bannaankii u soo baxday sidaas darteed waxaan leenahay gurbadu haddii dhinac laga fiiriyo waxay u qaybsantaa laba gurbo gurbo muuqata iyo mid qarsoon tan muuqataa tusaalaha ay culimmadu sheegeen wuxuu yahay dadkii wa wanaagsanaa ee alla ateecaayey yaa gariib waxay ku dhex yihiin dadkii alla diinkiisa aan ku toosnayn ee daacadii alle ka baxay ee dembiyada waaweyn ku jiray oo aan alla ka cabsanaynin dhexdooda gariib bay ku yihiin waxaa kaloo qurbadii daahirka ah qayb ka ah in ahli cilmigii toosnaa ee cilmiga alla dartii u dalbay ee aan u dalbin inay la murmaan kuwa maangaabta ah oo aan u dalbin inay cilmigii kula murmaan dadka maangaabta ah ama ay dadka maaragtay dhinacooda u soo leexiyaan si loo raaco ahna kuwa maaragtay xubnahooda iyo qulubtooduba alla u khushuucday kuwaasi siday gariibka ugu yihiin dhexda kuwa cilmiga u dalbay niyad aan allah ahayn kuwa cilmiga u dalbay magac raadis maal raadis iyo inay dadka iskala weynaadaan waxaa kaloo soo gelaya gurbadii muuqatay dadkii sida wanaagsan u maamulaya xoolaha alla uu ku arsuqay sida loo soo kasbanaayo xoolahaas ee loo soo shaqaysanaayo iyo sida loo bixinayaba dariiqi saxda aha dadka isticmaala wixii maalka ku saabsan oo cunadooda iyo ka fekera waxay cunayaan xalaalnimadooda iyo ka fekera sidoo kale waxay bixinayaanna inay xalaal yihiin ka fekera waxay dadkaasi khariib ku yihiin kuwa wax alla wixii gacantooda kusoo dhaca iska cuna waxa ay heystaanna meeshay doonaan ku bixiyo aan u aaba yeelin xalaashay xaaraanta taasi marka waxaa la yidhaha waa qurba daahir ah oo muuqata ahlucilmiguna tusaalayaalkaas bay u sheegeen arrinkaasna waa uu kuu muuqanayaa marka dadka ku dhaqmaayo aada aragto marka qurbadu koox bay maaragtay geli kartaa koox kalena qurbadii ma dareemayso qolo ayay qurbadii ku dhici kartaa qolo kalena kuma dhici karto qolo ayay qurbadii ku dhici kartaa qolo kalena ku dhici mayso mararka qaarkood dadkii culammada ahaa oo cilmiga lahaa ayaa qurbadii ay taabataa mararka qaarkoodna dadkii cubaadda ahaa ee cibaadada ku dadaalayay ayay qurbadii taabataa taas qurbo daahira la yidhaha marka oo qurbo muuqata oo loo wada jeedo waxaana asaas u ah islaamkii saxda ahaa oo lagu dhego dadkuna badankood sidaas ma jecla haddii caalimkii diinka yaqaana uu islaamkii saxda ahaa si fiican u qabsado oo dadka ugu yeero oo uu u dulqaato yeeridda uu dadka ugu yeerayo dacwadaas uu u sabro waxaa qasaba inuu dadkii wakhtigaa la noolaa dhexdooda uu qariib ku noqdo oo ay la yaabaan sidoo kale qofkii alla xoolo siiyey haddii uu dariiq wanaagsan ku dhaqmo xoolahaas soo shaqaysashadooda iyo bixintoodaba iyadana waxaa maaragtay lama huraan ah inuu dadkii noociisa ahaa uu dhexdooda qariib ku noqday la yaabaan qurbada marka daahirada ay muuqataa xag tilmaan ahaan bay noqotaa dadka ku tilmaaman cilmiga qurbo ayay dareemayaan dadka xoolaha xalaasha heestana iyaguna qurbo ayay dareemayaan iyaguna qurbo ayay dareemayaan dadka maaragtay jihaadkii saxda ahaa ee shuruuddiisu ay dhammaystirneed ku jirana qurbo ayay dareemayaan ma aha midkan dadka muslimkaa intii gaalnimo lagu xukumo dhiigooda layska bannaysanayo oo dadka qaarkood ay jihaad u yaqaanaan kaasi jihaad maahan waa un dariiqadii khawaarijtoo la soo nooleeyey marka shiikhu intaa uu ka soo sheekeeyey wuxuu ka hadlay uun qurbadii daahirkaayadoo muuqatay qurbadii marka qarsoonayd yuu haddana u yimid wadaadka kitaabka sharxay wuxuu ku leeyahay waa qurbo aan arrinkeedu muuqanaynin waana midda dadka dadaala oo khayrka u hormaraahi ay ku tartamaan maxay tahay marka waa qalbigii qofka oo run sheegaya ujeedkiisuna uu sax yahay uu alla u jeedsaday oo doonitaankiisa iyo waxa uu jecel yahay waa wuxuu allah maaragtay ula jeedo allana ka raadinayo alla dartiisna uu raqbadaas iyo iraadadiisa ay ku taagantah qofkii marka qariibka ahaaba dadki wuxuu arkayaa hareerihiisa joogay iyo siday ugu dadaalayeen adduunyada oy aadka ugu jecel yihiin oo ay u arkaanba in adduunyada ay tahay wax weligeed jiraya dadkii buu u jeedaa isaguna dadkii wuu ku dhex jiraa laakiinse qalbigiisu alla xaggiis buu u jeedaa janno ayuu maaragtay raadinayaa naarti ka fogaashadeedii buu ka shaqaynayaa marka dhexdooda qariib buu ku yahay waa qof lala yaabo oo aan dadkiisa la socon wuxuu marka qariib ku noqday sababta uu qariib u noqday maxay tahay asaga qasadkiisa iyo qalbigiisu meesha uu jeedo yaa dadkii ka duwan meeshay u jeedaan sidoo kale qofkii khaashica ahaa ee allah u khuduucsanaa oo qalbigiisu allah isu bihin bihiniyo oo qalbigiisa allah isu bihin biyo oo isu dulleeyo dadka aan allah maarata u khushuucin dhexdooda wuxuu ka yahay gariib buu ka yahay waa qof lala yaabo qurbadan marka baatinka ah dadka khayrka ku dadaalaahi aad bay ugu dadaalaan iyada waa ay u tartamaan sababtoo qofka qurbadaas ku suganay wuxuu leeyahay nasiib weyn buu wuxuu ku leeyahay iyo qeyb weyn fadliguu ku soo arooray dadka qurabada ah sababtoo ah qofka yani gudihiisu marka uu wanaagsan yahay wuxuu saameyn ku leeyahay muuqaalkiisina inuu hagaagsanaado labadan qurbee marka hadda laga soo hadlay ee midna ay muuqato midna ay qarsoon tahay waa wax dadka ku dhex fidsanaay tan iyo qarniyadii koowaad laga soo bilaabo laakiin labadaas qurbo hadda aan ka soo hadalnay midna ay muuqato midna ay qarsoon tahay miyaa kuwa loola jeedo xadiidkii baabka maaragtay xadiidkii kow iyo sagaashanaad hadda aan maaragtay ku dhex jirnay ee ahaa bada alislaamu gariiban wasayacuudu kamaa badaa gariiban fatuuba lilquraba ma labadaas marka qurbaa laga wadaa midaas muuqatay midaa qarsoon jawaabtii waxay taa buu leeyahy shiikha kitaabka sharxay maya arrinku sidaa maahan buu leeyahy sababtoo ah hadalka rasuulka sal sl uu yiri bada-a uu bilowday wuxuu ka wadaa islaamkii baa bilowday iyadoo dadkiisu uu yaryahay oo la ceyrsanayo oo aan la sharfaynin oo la fogeynayo oon la soo dhoweysanaynin oo aan ra'yigooda wax qiima loo yeelaynin oo aan hadal laga aqbalaynin oo haddii ay macnaha khayr iyo wanaag hala sameyn yidhahdaan aan la maqlaynin dad yar bay marka ahaayeen ama wax yarayba kasii yaraayeen islaamkii marka ayagu ku bilowday waana saxaabadii rasuulka sala alla alay slam ee maka kusoo islaamay kadib baa marka islaamkii uu xoogeystay oo sharaftiisu bannaanka u soo baxday tartiib tartiib tartiib yuu kor u soo kacay ilaa uu ka soo gaaray islaamku meesha uu gaaray kadib muddo kadib rasuulka sal slm wuxuu yidhi wasayacuudu kamaa bada'a gariiban waana soo noqon doonaa suu markii horeba ku bilowday isagoo gariib ah qurbadan marka ma aha midii ay ku sugnaayeen dadkii diinka saxdaa ku taagnaa ee ku dheganaa ee waa diinkii laftiisii baa qurbo ku jira yuu leeyahay islaamku markii ugu horreysay uu soo daahiray wuxuu dadka ugu yeeraayey wuxuu dadka ugu yeeraayey towxiidka alle iyo in la qabsado in alle laga hufo ceeb kasta markuu maka joogay islaamku carabta dhexdooda gariib buu ka ahaa mid ayaga ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray haa ulaa'i asaabi'atu kharajuu calaynaa kuwan diintii dadkii ka horreeyey khilaafay kuwan leexday ee diinkeennii ka leexday way nagu soo baxeen bay leeyiin waa nagu soo khuruujeen marka rasuulku sala alla alay slama marka rasuulka sala allahu alay wasalama akhbaartiisa jasiirat alcarab waa laga maqli jiray oo dadku warkiisa way si soo gaargaarsiin jireen maxaa yeelay wuxuu maaragtay gariib ku noqday wix uu la yimid iyay kula yaabeen laakiin intaanu islaamka ula imaanin oo aan waxyuu ku soo degin rasuulka sal alla ly slama agtooda gariibkama ahayn ee way garanayeen laakiin markuu islaamkii ula yimid yaa islaamkii baa wuxuu noqday waqtigaas islaamkii baa wuxuu noqday mid diimihii gaalada iyo diimihii baatilka ah dhexdooda gariib ku ah ilaa mushrikiintii carbeed ee maka joogtay diin shirki oo baatil ay haysteene caalamka kalena saasoo kale ayaa loo luunsanaa meeshan uu yiri rasuulku sal ll ly slam wasayacuudu kamaa bada'a gariiban waxaa laga wadaa buu leeyahay in islaamka saxiixaha uu gariibnimo kusoo noqon doono oo mabaadi'iisii usuushiisii maalin maalmaha ka mid ah lala yaabi doonaba oo hadda wakhtigan la joogo xalaashii iyo xaaraantii yaa la isku dhex daray oo isku dhex yaacday waxyaaba fara badan oo sharcigeennu u xaaraantinimeeyey maanta haddii aad dadku sheegto way kula yaabayaan sababtoo dhaqan waxaa soo baxay in wax xaaraanaba aan aanay jirin iyo casrigan soo baxay zamankan aan joogno oo qarniga maarata ku iyo labaatanaad lagu jiro marka mabaadi'dii islaamka iyo usuushiisii yaaba la qariibsanayaa oo lala yaabayaa laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen qurbadan waxaa laga fahmayaa inuu isaga laftigiisu yani islaamku noqon doono mid maaragtay xoogeysta markuu qurbo galay kadib sababto markii horeba qariibnimu ku bilowda kadibna waa xoogeysta hadduu haddaa marka akhir zamaanka mar waktiyada kamida wakti waktiyada kamida uu noqdo maaragtay mid qariiba haddana waxay taasi yani muujinaysaa inuu haddana soo xoogeysan doono oo axaadiis baa waxaas sheegtay shiikha marka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay haddii aad u fiirsato qurbada islaamka ku dhacday waxaad arkaysaa buu leeyahay ama helaysaa inay kasoo bilaabatay qarnigii labaad dhammaadkiisi firqooyin baa soo baxa iyo afkaar baa iska faaftay nimankii muctasilada la dhihi jiray ee ahlubidaca ah ee khawaarijta mabaadidooda qaar haystay fasaadkoodii iyo xumaantoodii baa bannaanka u soo baxa markaasaa qofkii sunnada haystaahi wuxuu dhexdooda ka noqday mid gariib ah oo imaam axmed oo imaamkii sunnada ahaayaa wakhtigaas muctasiladu joogtay dhexdooda qariib ku ahaa dhammaan culammada iyo dadka alla caabuda wax alla u naxariistay moogiye fitnadii khalqul qur'aan sida imaam axmed oo kale booskiisii ma aanay istaagin laakiin imaam axmed isaguu sabray markaasuu dadkii dhexdiisii wuxuu ku noqday mid gariib ah xaqiina wuxuuba noqdaba waagaas gariib buu noqday kadib ilaahay ummaddii waa u gargaaray oo qurbadaas meesha waa ka baxday oo nin madaxdii ka mid a yaa xaqi gartay oo mutawakil la dhihi jiray oo u gargaaray sunnadii laakiin qurbooyin baa iska soo noqnoqonaya laakiin duuduub ahaan buu leey wadaadka kitaabka sharxay waxaan leenahay haddii aad baarto laakiin duuduub ahaan waxaan leenaha buu yidhi adigu haddii aad barato oo aada ogaato usuushii islaamka usuushii islaamka kadibna aada fiiriso waxa ku dhacay usluubta kadibna aada fiiriso waxa ku dhacay usuushaas islaamka oo ah bedelaad la bedelay ama ha noqoto towxiidkii cibaadada ku saabsanaa in allah keliya cibaadada lagu gaar yeelo ama towxiidkii ku saabsanaa magacyada alay tilmaamihiisa in alla lagu tilmaamo tilmaamihiisa oo aan la dafirin dadkana aan loo ekaysiin ama usuushii iimaankaba aada fiiriso ama aad qadarkii aada fiiriso iyo waxyaabihii kale abwaabtii ictiqaadkiie kale kadibna aada aragto waxaa maaragtay abwaabtaas soo galay oo ah bedelaad waxaad arkaysaa in dadkii islaamka ku taagnaa ee usuushaas sideeda u haystay inay maaragtay noqonayaan kuwa uraba ah sidaa darteed baa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen alfirqatu annaajiyatu hiya alghariibatu wa ahluhaa hum alguraba firqada iyo kooxda badbaaday ile haddii saddex iyo toddobaatan muslimiintu u qeybsamaan mid baa badbaadaysa waana tan ku taagan diinkii saxaabadu ay haysteen sidaa darteed iyo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen firqada badbaadaysa oo saddex iyo toddobaatanka firqo marka la sheegay in mid badbaadaysaa la sheegay oo ah midda haysataa wixii rasuulka sal ly slam ku taagnaa iyo saxaabadiisu firqadaas marka naajiyada ah yaa maaragtay qariibo ah hadda dadkeeduna waa qurabo manaa ahalkaas oo firqa naajiya ahalkooda iyaguna waa qurabo marka wuxuu leeyahy wadaad kitaabka sharxay firqa naajiya maxaa laga wadaa iyo daa'ifa mansuura kooxda loo gargaaray ee badbaadaysa ahlucilmigu waxay ku sheegeen buu leeyahy sida imaam axmed iyo bukhaari iyo waxay ku fasireen inay yihiin dadka culummada ah ee cilmiga ilaahay uu siiyey oo xadiidkii rasuulka sal lla ly slam wax ka yaqaana caqiidadii ahluxadiidkana aaminsan maxaa yeelay waxay ku dhegan yihiin iyagu ay haystaan wax ay isku wada waafaqsan yihiin qofkii iyaga markaa waafaqsanaa ama qofkii kasoo horjeeday ay isku waafaqsan yihiin in rasuulka sal ly slam uu ku taagnaa waxaas asxaabtiisuna ay ku taagnaayeen laakiin dadkan wax bedele gadaal damba soo baxay waxayba leeyihiin wixii saxaabadu ay ku taagnaayeen waa waxa nabadgelyadu ay ku jirto xoogaa waa lagu nabad galaa laakiin annaga dariiqeenna yaa muxkam ah bay leeyihiin oo sugan bay leeyihiin qaarkoodna waaba sii edab daran yihiin oo waxay ku daraan dariiqatulkhalafi aclamu wa axkam bay yidhaahdaan iyadaa cilmi badan xagga cilmiga ku sarraysa iyo ixkaamka waa nasiib dar in salafkii lagu tuhmo jahli oo la yiraa niman iska darawiishi ahaayeenoo iska muqafariin ahoo xoogaa jihaadkii iyo waxaasay ku mashquuleenoo caqiidadii si fiican marka uma fahamsanayn saxaabadii rasuulka sal ly slam ee rasuulka sal ly slam diinta iyo cilmiga ka qaadatay yaa la leeyahay caqiidada annagaa ka badina iyadoo la khilaafay dariiqii saxda ahaa oo firqooyin kalaami ah oo cilmul kalaamka maaragtay diin ka dhigtay diintoodii la raacay waa nasiib darra marka taasi in saxaabadii la yidhaahdo annaga yaa ka cilmi badan dadkaa marka qurbada ah ee firqadii badbaadaysa ah ama kooxdii loo gargaarayey usuushii koowaad bay sidooda ugu dhegan yihiin waxma aysa bedelin iyagu sidaa darteed baa waxaa helaysaa qofkii ku taagan wixii dadkii hore ay ku taagnaayeen gariib buu noqdaa marka qof lala yaabuu noqdaa sababtu marka maxay tahay sababtu waa in ku dheganaashada lagu dhegan yahay asalka islaamka iyo wixii nebigu sal sl uu ku taagnaa iyo asxaabtiisa ay ku taagnaayeen mararka qaarkood waxay ka hor imaanaysaa waxa dad badan ay iska jecel yihiin oo hawadooda ah meesha marka waxaan maaragtay uga gudbaynaa in rasuulku sal ly slam markuu yidhi islaamku wuxuu bilowday isagoo qariiba wuuna soo noqon doonaa siduu bilowday isagoo qariiba waxaan meesha kala baxaynaa buu leeyahay inay tahay in islaamka laftiisa uu qariib u noqonayo ee maaha dadkiisi baa qariib noqonayo maahan hadda mar alle markii laga fogaado asal usuushii islaamka ka midana qurbadii waa ay soo muuqataa markii firqooyinku ay soo baxeen oo ay faafeen oy bateen ilaa ay ka gaareen saddex iyo toddobaatan firqo yaa firqadii kelida ahayd ee saxda ahayd ay noqotay iyaga dhexdooda mid qariib ah oo saddex iyo toddobaatankaa firqo dhexdooda qariib ku ah ahalkii marka sunnaduna waxay noqdeen kuwo quraba ah wuxuuna yiri rasuulku sal sl markuu firqooyinkaas ka hadlaayey kulluhaa fi naari ilaa waaxida dhammaantood waxaa loogu goodiyey naar baa loogu goodiyey ilaa mid keliya ma ogye sharxu marka waa u dheeryahay intaasaan kusoo gaabanaynaa maanta wabilaahi towfiiq